الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمين فيلا كلن تفعل أخياري من الجوز الرئيسان يسلجوزين إن ديجاسان بان كده وهذا برامج كلن كبرسان أو وقتين أو كلن كبرسان إذا عدو ورسان مقالة بيدبو مركي لكرادة أمين في جماعة سبتده هو إداسة أمين نمسبته ويهدنية هو إداسة تارك دنيا كباقن ته tumanka belle tumin lamaa sanada lamada kun iyo tumilita qodobada kulunku warsan dhegaystayaal hamiidnimada uuna siinhayna sina dheega doontaan haddii ilaahay istar waliba ku mid eh tumanka disembar oo geeka ka beegnayti waliba qaramada midoobay iyo astayana maalinta xuquuqul insaanka ama xuquuqul aadanaha munaasabada kala duwan oo arrimoogaas geeka lankadaba dega ay weliba iyo ku saldhiyana daafaha caalamka gaar ahaana munaasabad muhiim oo arrintaas lankadaba dega ay weliba geeka wasaaradda hanraabtiyo xuquuqul insaanka ayaa ha-agaasanta kudhiday magaalada baydhabo ee gobolka baay mas-uuliyiin markaas kudhiib gallay munaasabadda jeeka kudhiday magaalada baydhabo ee markaas lanku hadlaay tacdiida lanjeesrow bini aadamka iyo barnaamijka kulanku warsanka dheegi doontaan khudbado kala duwan oo mas-uuliyiin mas-uuliyiin markaas ku tirsan maamulka koonfur galbeed munaasabadda ku qiib galay meeliyo ku jeediyeen kaasoo kale dhegaystayaal kulunku warsan qodobada una siinhayna weliba ku mid eh magaalada goobguduud shabeelow oo markaas magaalada baydhabo duleedya ah weliba markaas shalay oo jimaahayti deeray wabdeen iska jara wasiiro xildhibaana maamulka gobolka iyo kan degmada iyo saraakiil ku socota ciidamada booliska gobolka baay ujeeddada weliba la sheegay in yoonkuur galaayaan xaaladda ammaan iyo tagnololeed ee magaalada goobguduud shabeelow ee gobolka baay taasoo kale weliba la sheegay in ciidamo booliisa lijeeyey magaalada goobguduud ciidamadaasoo ammaanka qeyb ku nagda doona kulunku warsanya dhegayskaalka dheega doontaan wafdigii meeladeeri oo khudbado markaas iyo injeediyan shaacab markaasa eedan fara badan oo xilligaasa roogiisuga xoolo ee magaalada goobguduud qodobada kale ee kulunku warsan dhegaystayaal hamiidnimadan uuna siinhayna isiina dheega doontaan haddii ilaahay isar weliba ku mid eh doorashadii xildhibaanada minka hoose ee baarlamaanka soomaaliya qaybta hirshabeelle kubahaas weliba geeka sirrasmi laanka gebagabaayey magaalada jowar ee caasimadda maamulka hirshabeelle welina geeka kuraasiin dambaysila ka dooraday magaaladaas jowar barnaamijka kulunku warsanya dhegaystayaalka dheega doontaan taasoo kale magaalada caasimadda ee muqdisho weliba ku dareera doorashada xildhibaanada minka hoose ee gobollada waqooyi xildhibaanada umatelow baarlamaanka cusub ee soomaaliya qaar ku tirsan musharaxiin geeka markaasa lakuguul daraysadii oo markaas dhaliileen doorashadii geeka kudhiiday magaalada muqdisho iyo markaas tartankan galeen dee barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal ka dheega doontaan madiinaga maamul goboleedka puntland cabdili maxamed cali gaasna muddooyinkiin dambeeyey weliba uusa ka maqnaayay safaraha uusa kashalbiyay dalalka caalamka reedna weliba uusa hankanagday magaalada garowe ee maamul goboleedkaas puntland welina uusa ku hadalay arrimo safarka kiijey iyo weliba taasoo kale weliba uusa ku hadalay qaar ku tirsan beelo degow puntland oo diideen in iyo ha xulaan ama iyo xildhibaanada iyo ha ka daraan hanraab welina puntland iyo ka adkaysadaasi hoggaanyo in beelo markaasa xildhibaanada lukufadow iyo sheenaan hanraab umatalaasa beelooas xildhibaanada minka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ee puntland ka erta umatali doonto cabduli maxamed cali gaas oo khudbad dheer ku jeedii safarjey iyo arrimogaasa baarlamaanka iyo doorashada iyo barnaamijka kulanka warsanka dheegi doontaan taasoo kale weliba una kuur weydii doonee xarunta madaxtooyada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo wakhtigan ku dararta xaflid xafladaas oo ujeedadayeeta xaflad la kuwiinayahay ama laka taagarahay xildhibaanadii dhowaan guulaysadii ee koonfur galbeed igmatala doona baarlamaanka cusub ee soomaaliya iyo barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal siinka hariirii doonna qaar ku tirsan howlwadeennada raadiyaha warsan oo xilligan xarunta madaxtooyada roogta oo ninku warbiyi doonaan xafladda qaabka lahan agaasimi qodobadaas iyo qodobo kale ayoo ka jiran wali haniisyaada kulunku warsan antaynu ku guda jirnayaasin gudbii doona dhegaystayaal mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo barnaamijka hasaari cabdulaahi nuur aadan iyo sinadirasiyahay saalax cali macallin saalax qays ee barnaamijka farsameeyaha ee markaliyo kulanka warsan yahay dhegeystayaal mar kale iyo kulanka warsanya hawadasen kulanaa barnaamijka kulanka warsanya gudgale qodobkan koreya ee barnaamijka hameennimadan una kafiiran waliba uu isanaga leeyahay waqtilxaadirkan waliba xarunta madaxtooyada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ku dareertay xaflid markaasa laha ka dhawaayahay xildhibaanadii dhowaan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hakubahi ee matala doona baarlamaanka cusub ee soomaaliya walina xaflidda ku qiib galahaye mas-uuliyiin isan ka horeeyay madawynaga dowlad goboleedka shariif xasan sheekh aadan xasan cali daa-uud oo warsan ku tirsan deeqadka teleefonka si toose aan ka jira xasan bal weliba nin kordiyaase munaasabadda ujeedadiya iyo weliba mas-uuliyiinta xaadirta munaasabadda
jecelow runtii eedyada aan mahadsanta xaflada mayg buu ahaa xafladaasi heertan aan hagaajimi maynaha ku qeyb galay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed golaha xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo weliba lixdan iyo nay sagaalka xildhiga macal agalka sare qayb kumid eh oo nahay oona isla ownimadan xafladan ay sharaftan walaay waxaa ku qeyb galan islahay in xabtana kiilaaba lahay xaadirka eh hoolkan run ahaantii xafladu waa xafladoo dheere kora boqolkiiba boqol xaflad eed iyo la agaasimi mayna gobolka isla markeeda ganodada shucuur ka bisilaayana fanaaniinta ciidano isla markanba xaadir eh iyo waxa ka bandhigayaan dirdaar heesooyin matalaawo dirdaar eh iyo weliba inta badan iyo xooga laka saarahay sidii xildhibaanada koonfurta beelanka buraari jiilahay oo matala dowladda dhexe sidii hondoorada lahayn adoontii lahayn mudane shariif xasan shabaada ona ee musharaxan teegan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mas-uuliyiintii xaflada ku hadali khudbadoodyo ma in badanaayeen
runtii meelantan mayba ku hadalay malaaqiyo iyo weliba xildhibaano oo nahay dowladda koonfur galbeed wasiirka dowladda koonfur galbeed ka tirsanay oo haddana ka guulaysada xildhibaanada dowladda dhexe ee soomaaliya isla xabtaana kiilaada lahay may khudbadiisa gabagabootay xildhibaan aadan madoobe haddana may ka jiraan si toos aan khudbadeeyahaye wasiirka amniga ahna lankaga guulaysaday xildhibaanimada adalka hoose ee dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdifatax ibrahim geesey run ahaantii qof weyba istaaga oo nahay xildhibaanada dhexe malaaqda may eed iyo eed xoogan saarahaysaday oo nahay sanadkan kan e una madaxweynimo lan istaagin lahayo laiska baraarujiyahay runtii qof weyba istaagana mayle iska duubanaanana codkanna siinan shariif xasan sheekh aadan xasan bal dhinaga ammaanka idin ku warbiba maadaama mas-uuliyiin eedan fara badan xafladda iyo xaadirka idin bal ammaanka qaabka lansugaha idin ku warbiba
runtii jecelow boqolkiiba boqol dhinaca ammaanka haddii aan faahfaahin koosay dhinaca ammaanka may ku qeyb qaadahay ciidamada dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya han amniga booliiska ama han daraawiishta iska jiran iyo weliba ciidamada amisom ooyoona isla markaas si toos aan ku qeyb qaadanahayn amniga boqolkiiba boqol leera kor amniga eed iyo eedna xaqiijii run ahaantii markaada xaflada meelika dheehaysada istaagdana ma shucuurtasi maadananinmalayan aan bedela aan bedela maasiha xaflada sadiya lahan ku qeyb gali shacabweynaha sada qadarinta leh madaxda sada sharafta leh iyona weliba isla markaas weyna ada markii ada meelaha sulinka bada qalbiga xa ka dhiyaasayha dowladii dowladii maxamed siyaad bare waayo taniyona xilligii maxamed siyaad bare dowladii burburisay xaflad noocdan oo kale ee soomaali may ka goban hadii leer runtii waa xafladoonay leera koro mayna isla markaasina yaataha xaflad oo nahay boqolkiiba boqol leera koro runtii soomaalina iyo taariikhdan gala doonta shariif xasan sheekh aadan isa kanaqada doona lan oo nahay rugcadaaya
waayahay gabagabadii xasan bal waliba su-aalahan dambaysa iyo nagadaas madawynaha dowlad goboleedka oo xaflada xaadiri khudbad waa ka dhawaayay
weli mayba socota xildhibaanada dowladda dhexe iyo weliba wasiirada dowladda goboleedka koonfur galbeed marwooyinka oo nay iyagana xildhibaanada dowlada dowladda dhexe kumid e iyo weli khudbad iyo socota run ahaantii weli may deerna madaxweynaha koonfur galbeed inin laxa ka dhawaaya microfonka runtii haddii ilaahay raala kanadona sacdooyinkan ama daqiiqooyinka hataa socodana la rajahay in ilaa ka dhawaayo runti ana meelaas ku suganana insha allah dhegaystayaasha raadiyo wartan si toos aan lasoo badoono xafladda meydha ka dhamaatay sidii xaaladii naga soo xasan cali daa-uud eedah mahadsaniyey wariyaha raadiyaha warsan oo xiligan oo la hadalaya xarunta madaxtooyada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed kolba waliyaha ka ziyaada xafladaas ku dararka xaruntaas madaxtooyada oo la kuweynayahay ama laha ka dhawaayahay xildhibaanadii dhowaan ka guuleysayay haaminka kor iyo haaminka hoose ee koonfur galbeed uga jiri doona xildhibaanada baarlamaanka cusub ee soomaaliya waliyaha ka ziyaada kulanku warsanya ka dheegi doontaan dhegeystayaal dhinaca kale qodobada kale ee kulunku warsanya kasii dareeraya geedka waliba ay ahaatay tobanka disembar sanad walba waliba tobanka disembar la xuseeya maalinta xuquuqul aadanaha ama xuquuqul insaanka qaramada midoobay yaa maalinta tan iyo asayti in la xuso ama la weyneeya xuquuqul insaanka iyona munaasabad geedka arrimogaas lunku hadalayo ku shaldhiyan guud ahaan caalamka gaar ahaana magaalada baydhabo mas-uuliyiin wasaaradda hanraabtiyo xuquuqul aadanaha ku dareerta iyo madax ku dareerta baarlamaanka koonfur galbeed oo isu ku mid ayey guddoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya yaa munaasabadda ku qiib galay walina ayuu sheeganay in tacdiidda lanjeysidow xuquuqul aadanaha ama xuquuqul insaanka iyo eed an fara badanta warbixin ku hadalaasi munaasabadii geedka kudhiidi magaalada baydhabo weliba nin diyaariyey mukhtaar sheekh aadan dalmar
inka laku xusay adduunyada maalinta xuquuqda aadanaga taasoo ka astaysan tobanka disembar oo eh maalin la xasuusado islamarkaasna la habandhiga tacdiyadii iyo gaboodfalkii linjaysidii bini aadamka qayba magaalada baydhabo oo caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ku-meelgeerkan ee laka qobaday munaasabad laku xusaay maalinta taasoo yaha qaban qaabidi wasaaradda arrimohan raabti iyo xuquuqul insaanka iyo aha ku qiib galeen xildhibaano wasiire saraakiil ku dareeray xafiiska qaramada midoobey an qaabilsan taageerowka iyo caawiyowka siyaasadda soomaaliya iyo qaybo shalgadiisan ee bulshada guddoomiyaha guddiga xuquuqda aadanaha ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marwe cudbi cabdiraxmaan cabdi oo ku hadalay munaasabada iyaa ku sheekoytay maalintan waliya etiya oo tilmaantay ini bini aadamka leeyahay xuquuqo lan daaro korna taasoo qof walba lunku baahan yihiin inuu isu xil isku saara sidii isun dhoori lahaay sano kasta maalinta tobanka decembar waa maalinta xuquuqul insaanka mala raayso waa maxay ahayto international human rights day waa maalinta xuquuqul insaanku sida diinta islaamka qabta insaanka inay karaamadiis iyo sharaftiis la dhowro diintana qabta micnaha dhaqan ahaan gab qofka biniaadanka in sharaftiisa la dhowr xadgudubyo badan ka dhiyaayaan oo tacdiyo badan dhiyaayaan taasna caalamku dhangaa ku dhiyaayaan micnaha inay arrintaasayto walla kugabado meel eraa isu lahan wada jeesada maalintuun maalintilan astaamayo micnaha inay iyonagasa maalinta xuquuqul insaanka sida hadda tacdiyada dumarka lanjeysadow ciyaalka lanjeysadow tacdiyo badanaa ku jira meelo kamid ah caalamka wadankan oo kale mayleeraay usu dagaalo sokeeye ka jiraan barakaca dadkaan dhibaataysan intaas dhan walay kumid ata xuquuqul insaanka kumid ata wasiir ku-xigeenka wasaaradda hanraabti xuquuqda bini aadamka marwe binti ibraahim cali oo e waana kusimaha wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale yeena ku hadali meelaasiya oo ka hadalaasa magaaga wasaaradda oo dhan sheegdi iniyo jaraan tacadiyo linjaysidii bini aadamka taasoo iyo wasaaradeena keedidii marka la deerona waktiyo iyo habandhigi doonto si cadaalada loon horsheen ahaani gali dembiyadaas ee dhagarqabyaalka ah maanta waa maalintii xuquuqul insaanka adduunka loo asteeyey xilligii la asteeyeyna waxaa noo sheegay vikram kun sagaal boqol afartan iyo sideedii laakiin soomaaliya way ka dambeysay ha ahaatee maanta waa maalin beesha caalamka caan ku ah meel kastoo la joogo laga dhowraayo in laga tixgeliyo lana xuso loona mahambaliyeeyo okay annaga ka koonfur galbeed ahaan maxaa nooga aadan xuquuqul insaanka waxyaabo badanaa nooga aadan waayo annaga dadkeena dhibaato badanay soo mareen abaaro badanay soo mareen marka shalay meeshaan joogna maanta ma joogno maanta meeshaan joognana berri ma joogi doonno waayo xadgudubyada iyo dhibaatada aad ayay u badneed laakiin kadib markii gacanta loo qaaday ee dawladda u istaagtay iyo dawlad goboleedyada waxay ka shaqeeyeen in caruurta la kufsado oo la askareeyo amba la dayaco amba si xun loola dhaqmo in sharci loo sameeyo maalintii ugu dambeysay intaan ku qabannay barnaamijkan sixteen day aa la yidhaahdaa tobanka decembaraa lagu soo xiraa oo november waxaan ka hadlaynay caruurta sida sharci loogu helaayo sidii ay u heli lahaayeen meel ay wax ku bartaan si ay u heli lahaayeen een, caafimaad ha noqoto een, maadiga diinta iyo nolosheeda meeshii lo- lagu badbaadin lahaa ilaaha wax badbaadiyo een, arrintaasna waxaa loo gudbinayaa een, dowladda dhexe een, golaha xukuumadda baarlamaanka waana la baasgaraynayaa dhowr goor ayaana la qabtay 16kii maanta ayay ku eg tahay oo 10 tobankii een, December ah marka xuquuqul insaanka maxay tahay xuquuqul insaanka waxaa waaye qof shakhsiga bini aadanka ah qof walbo uu yahay rag iyo dumar xaq ayay leeyihiin dhirta xaq ay leedahay dhulka xaq uu leeyahay xuquuqul insaanka kaliya maaha bini aadanka xayawaanka xitaa xaq ay leeyihiin marka xuquuqul insaanka qofka goorma u bilowdaa maalintuu dhasho maalintii calooshiisa uu galo habeenkuu ku dhibco ayaa xuquuqdiisa bilaabataa ilaa inta uu nool yahayna way jirtaa marka ilaahay mahadis waaye waktigana cariiriu nagu yahay een, xuquuq badan oo lagu tuntay way jirtay xuquuq badan oo lagu tuntay oo haddana wax badan laga qabtay way jirtaa laakiin waxaa waaye hal mar wax ma la wada qaban karo wax markii la dhisaayo way dhib badan tahay laakiin duminta way fududahay marka waxaa loo taagan yahay ee hadda soomaalida dhibkii iyo colaadii iyo barbeerankii badnaa markay ka soo baxday waxay u tafaxeedatay inay waddankoodii dhistaan owlaadoodii korsadaan dadka een, xuquuqdoodii la dhowro een, dowladdii diyaaray u tahay maamul goboleedyada sidoo kale een, dhammaan booliska milatariga cid walba waa in ay xaqiisa u helo waana loo diyaariyey waana
zainab how inta kukoytimay daarudaw hospital numay
darudawa hospital usmai darudawa hospital leyli lema ay fola isbitaal daawo ang yaadlu wamai way diin diriko diinlay bilaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljar waa ilow ka daramowkana alla isku lee da'yar i bilaan dogow i eriirdhatiyo bushu walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udhuradu guud kulisho walsiinku ku daaweeye ankudayma doronaaten darudawa hospital dictor aluunle ilmishay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidii dr maxamed
waayahay dhegeystayaal weli barnaamijka kulanku warsan yara dareertaan warbixintii mukhtaar sheekh aadan dalmar ee ku hadalaasay maalinta xuquuqul aadanaha oo nin si dareerta cilib dhinigii iyo farsamada ah bal kasii dareernay
waana loo diyaariyey waana loogu talagalay barnaamijyo badanaana loo sameeyey waxa ugu daran xuquuqda waxaa waaye kubsiga gabdhaha loo geysto iyo ilmaha la askaraynayo ee la dhibaataynayo ee wixii doona laga sameynayo ayaa ugu xanuun badan waayo waa ilmihii berri waddanka qaban lahaa oo amba madax noqon lahaa amba wasiir noqon lahaa amba baarlamaan noqon lahaa marka qof walba oo shaksi ah dadka curyaamiinta waxay leeyihiin xuqa- xuquuq dhagoolaha xuquuquu leeyahay kan indhaha la xuquuquu leeyahay qof walba xaqiisa inuu helo ayaa ka go-an dowladda koonfur galbeed iyo dhammaan dowladda een, federaalka ee soomaaliya marka haddii ilaahay yidhaahdo insha allah waxaan rajaynayaa warka inaan ku dheeraado mar rabo xilli kululaa lagu jiraa waana soo gebagabaysanaynaa een, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xaqana ilaahay hadna tuso aweys macali ibraahim oo ay guddoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yaa usiina ku hadali intii dareerti xafladaas usoo hajeedii ini xuska maalinta xuquuqda aadanaha iyo ee tato usoo ka tilmaami in adduunyada oo dhan lahansaari xeerar caalamiyahan ase qof walbana siyaayaan xuquuqdiisu laye
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أن وزير كحيجانكا أهنا كسماها وزيرك وزارة حقوق هوينكا أن قدوميها قدقة حقوق الإنسان كقلاها شعبك كونفور البيت odayaasha dhaqanka golaha wasiirada ee dowladda koonfur galbeed dhammaan golaha shacabka xildhibaanadiisa ee koonfur galbeed een marti sharafka uu horkacayo mr vikram oo ka socda u- unsom malaaqiyada iyo dhammaan ururada bulshada qaybahooda kala duwan ee gobolka baay iyo deegaanada ku xeeran asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda taxiyati salaam n maanta waxaa farax cad weyn inoo ah inaan ka soo qayb galno madashan quruxda badan ee lagu maamuusayo ama lagu xusaayo maalinta xuquuqul insaanka waa maalintii loo asteeyey okay bini aadamka xuquuqdiisu waxay bilaabataa maalintii ilaahay uu ku abuuro caloosha hooyada maalintaas ayay bilaabataa ilaa uu ka dhinto maydka laftigiis xuquuquu leeyahay markuu dhinta xitaa xuquuquu leeyahay qof marka inta u dhaxaysa yacni maalin walba waxaa la yidhaahdaa xuquuq linsaan xuquuq lin- intiiba dunida jirto in la ilaali micnaha ujeeddada wax kale maaha waa in la ilaaliya waa ujeeddada aan xuquuq in la leeyahay cidna dah kama saarno qofka xuquuquu leeyahay xayawaanka xuquuquu leeyahay wax noole kastoo adduunyada ku sugan ee ilaahay abuuray xuquuqdooday leeyihiin marka saa darteed micnaheedu wax kale maaha waxa laysu boorinaayo in la xusu oo la ilaaliyo xuquuqdaas waayo wax kale maaha marka sidaa darteed maanta oo loo asteeyey tobanka december maalinta xuquuqul insaanka oo heer caalami ah annagu waxaan qayb ka nahay guud ahaan dowladda soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed anigoo ku hadlaya magaca baarlamaanka koonfur galbeed waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay aad ayaan usoo dhawaynaynaa waxaan kaloo leeyahay oo waajibna saaran ah inaan ku dadaalno ilaalinta xuquuqda hadday noqon lahayd deegaan hadday noqon lahayd bini aadam hadday noqon lahayd xoolo wax alla iyo wixii deegaankaas ku nool xuquuqdooda inaan ilaalino soo dhawayno ka maamul ahaan aad baan ugu faraxsannahay anigu aanan war kasii dheeraynaynin waxaan leeyahay maalinta xuquuqda insaanka ha noolaato maalinta xuquuqda insaanka ha noolaato idinkuna noolaada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu mukhtaar xasan cali mayba guddoomin ayaa ururka naafada koonfur galbeed soomaaliya mayba ninku sheegay munaasabadii dhati ee geeka ini la xusaayay maalinta xuquuqda aadanaha yo eta maalin wiin islamarkaasna iyo jaysen yeeri tacadii handhikaw xuquuqda aadanaha uu soco sheegi iniyo idinka casuugna xafladan waana isku kooyeen usugo taas naftir iyo ka sheegi iniyo eta tacadi iyo xadgudub iyo suubiyaan wasaaradda uu soco intaas ka dari ini laku hadala xadgudub islamarkaana lakutaba naafada iyo oo markaas linku wargeliyaana munaasabado xuquuqda aadanaha iyo eta lama iniskobadaana islamarkaasna mayba mukhtaar ka dhaleeceeyay wasaaradda dowlad goboleedka koonfur galbeed iniyo marnabo naafada insiyaana xuquuqdiyo layin ee lisiyaw ahaan lixaadka leh ee sidii oo kale lixaadka ambeelanayna haanaso mar walbana laku fadalaaw xadgudubkan iyo qiibku eta may ogdiinaha may ogdiinaha may ogdiinaha insha allahu may ogdiinaha waana dareemasaana geeka maylan doodaha labandhi ka ini maalinta xuquuqda adduunka ata lan welba xuquudis ini lin dagaalamo ini lin sheeg ata may ba tusaale mayskanka filana dadka ata inta fadhiyi marki ani lanko iska iskaan onkoyni lukureeda maanaha mayna martagaadna iskaan onkoyni dadka kala waasho gaba dadka mayga kooban yihin dadwaasho gabi dadwaasho gabi migana hadan bilaan haadeen una mayna martagaan laakin una isku koyni saasaha galni anoo magaa naafada ka hadalaw may sii iga daayey dhammaan mas-uuliyiinta malaaqida dadka intaa ardi adeedaan shaqeeyaw u n ka kulli mayn sheegay ini dadka xuquuqdooda lakatumudaa lanfalaana lanweydiyaana wallana nin gobadaana shaqada dalkana lanku giibgeliyaana korsana lanin ogolayna dadnimana lanku fadaan ini eyin dadka naafadee fadlan walaadooyin oo gaabi ini dadka naafida eyin dadka lain fadaan hooba walaadta laxag goor slogan ka rum eyin oo been ahayn horta runga sheegay ma beenga sheegay hooba beenna fado beenhay sheeg way laakiin hooba runli sheegow dadka liin fadaan oo dhan i muraad liinku lahayn liin dhaneeyaan heeda heeda caalamkan anfadaan maamuladan anfadaan ku bilow gobol digmo xildhibaan ku hiji wasiir ku hiji kulli lan falan naafado bay wiradlan kula male habla koy farunya ila ma bushwal dhaqaaje wala shinga wala inta waad bamu ku jiran waayo kungi afar boqol iyo toddobaatan oo naafeeb gobolka baya tirud yaka noola tira registration yooma min al ayaam lan mas-uule habahi malaag haawoy aqoon-yahan haawoy ulma haawoy wasiir haawoy habooqdi inta ka noola mayda laga heli jare maya ku helo absolute inini faanataasidaas
sanad walba mayd baa lagoobaday geeka oo kale tobanka december xaflado la kawiinaya oo maalinta xuquuqda aadanaha iyo oo sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo siyeedii iyo ka eedinaytay maalintii adduunyada shirkudhii caasimada janeeva ee wadanka switzerland iyo ha ka saareen qaraariy oo ka ilaaliyayaan xuquuqda aadanaha ilowse isweydiintiyaa weliba ay taha qaraaradaas ayina ahaan oo dhaqan geliyeen laku bilaabo sanadkaas walaayay ku dambooyey adduunyada nagatay meelmaabuunkudhiin waltacaddi e oo xuquuqda aadanaha walanka dhimaw haaniisuubi xadgudubyada walgoboday oo cadaaladda wal horjeeyey oo mudnaayena walaagiyo mudnaayeenna walmarsiiyey jawaabta wayba etaa maya iyo oo un ogno ina dadkii inka horeeyey ee xeerarkunyo hasaareen oo unka winyo reer galbeedka iyo suubiyan xadgudubyo eedan badan haddaba xuquuq dhammaystiran oo cadaalad ah mayba qof walba siiday diinteen islaamka kun afar boqol soddon iyo toddoba sinin ku hor taasoo cadaalad yeela siman adduunyada oo dhan marraba dhunku helaana
daynab How?
inta kukoytimay daarudawa hospitaalna may daayir adinatan jee daarudawa hospital usumay daarudawa hospital leyli lema ay foola isbitaal daawo yaadhu wamay way diin diriko diin lay bilaaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinima lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hospitaal dadaal wal jar waa ilow ka daramow kana alla isku lee da'yar i bilaan dogow i eriir dhatiyo busho walaagi dadba ka dhiyaw wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinku ku daaweye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal dictor aluunle ilmishay alla deersiiyey waaya aragnimo ka darsidi dictor maxamed abshiraa meele diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo galangnamaykii dadaaro kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom bikemistry ikan shaybaarka c b c a meele diyaarkinka ee horay indeera daarudawa hosbitaal daarudawa hosbital farmashisee diyaara daawooyin casri eh oo nocyaalkii inkadi dambeeyeen eh digtooro yurub iyo eeshiya qalankaas kula duwena degdeg adan ku daawaysadaasoo farmashiga daarudawa hosbital diyaarkiinka eh dadwiinow horan deera dawownimo walka dandaroowey dadnamana anti adafiyawtuwa ama cudurka ha ku duduubo sariirtaba ad ha ku deguwayte gaal dilaabka dhiihan doonka lafaashay daleelahaas lafoofan wal adadeyra
idaacadda warsan ee magaalada baydhaboyn oo dhugun saaysan dhegeystayaal barnaamijku waa barnaamijkii kulunku warsan qaybo hore ee barnaamijka kulunku warsan iyo dhadaraatana qodobka kale ee kulunkuna ka fiiraan hamiinimadan walibaa wiisa nagadeeya shalay oo jamaahayd walibaa magaalada godgudud shabeelow ee gobolka baaydeerey qaar ku tirsan maamulka gobolka oo isa ku mid ayay guddoomiyaha maamulka gobolka baay guddoomiyaha maamulka degmada baydhabo wasiirka wasaaradda hubkudhigowka dhaqancelinta iyo maleeshiyaadka xasan xuseen maxamed iyo weliba taliyaha ciidanka booliska gobolka baay korneel mahad cabdiraxmaan aadan iyo xildhibaanaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ku tirsan ujeedka wafdigaas deeday goobguduud weliba la sheegay in iyoon ku urgalaayeen xaaladda ammaanka nololeed iyo weliba ciidamo booliis ee oo lansameeyey magaalada goobguduud wafdigii deeri magaaladaas weliba iyo booqdeena suuqa heelo ee magaalada goobguduud welina iyo shacab ciidan fara badan oo xilligaa suuqa roogi iyo kala hadaleena isla suuqa dhegtiisa
baan ka nimid mas-uuliyiin badanaan ku wada soconnaa goofguduud adinkaan idin soo booqan marka labaad sabaynaa idiin wadnaa sabayn sabayn ma kasaysaan ya sabaynaa idiin wadnaa raaligelinaa idiin wadnaa roorkii aan inka roornay oo aan inka cararnay oo dadkiinni qaar lagu babereeyey ree goofguduud shabeelow yaan sabayn inkaga xidhaynaa ilaahay baana wax ballan qaadi karee waxaana ballan qaadaynaa inaan mar labaad inka roorin oo inta inka roorna aan dadkiinna lagu qalinna sabayntaasaan inkaga wadnaa taas naga guddooma horta waa guddoonnayna kor u dhaha halla ismaqlay annagaba sabaynaan keena adinkana kor u dhaha kor kor war ma guddoonteen haa okay taas waa middaas tan kale mas-uuliyiintii gobolkan xukuntay waxba ma maqno guddoomiyihii gobolka abdirashiida nala socdo waa kan inta iga taagan duqii degmada baydhaba waa kan inta iga taagan xildhibaanadii baan wadnaa aniga booliiskaan oday u ahay haddaan ilaah kuu diidin wasiirraa nala jiro wasiirka amniga ha moodin inaan iska imaanay toosaan u imaanay waaba soo degnayba micnihi meeshaan waxaa laga kari waayey macallin janow macallin janowaa laga kari waayey waxaan filaynaa macallin janow dambena inuusan inku soo noqon doonin kuwii hadda asiga saaxiibadiisa waa joogaan ciidanka ay ku yaraanin ha yimaado asna intaas naga gaadhsiiye kolba cidlamaya meeshaanay ku jiraan kuwii beesadow qaadaayaba xitaa waa joogaane dhaqaalihii hadda ka bacdi waa laga dirqi gelinayaa u sheega ku soo dhowaada mas-uuliyiinta nala socotaan ku wareejinayaa aniga furitaankaasaan lahaa sabaynta inaan dhiibana anaa la igu lahaa wabilaahi tawfiiq
waanu koonayb waa ingan walsiina qiibsana nabadgelyada siina qiibsana iyo wax allaala maadan walaay deegaankan danqe oona siina qiibsana faanoo bilaar insha allah adaguna la siin ku qabada ciidamo badan alsinshaani ciidankii booliska maaran oo shacabka la shaqeeya fayamay buu ahaa alsinshaani isii marsin fay maaran booliskaasi iyo maaran shacabki iyo in may meel fay la shaqeeytan fa insha allah waana iskiirtan isiyo booliski iyo ciidankii oo la shaqeeytan oo ciidankii iyo booliski iyo shacabki maamulku wada shaqeey may buu ahaa amniga may buu miila kooye isii may buu nafta ilaahay gooye obsad badan iska dhaafsan lankii siinhan diray may buu isin may buu siinlimid ew qof wal dili kormee qof wal nooray kormee qof bin aadam laakiin may bumay soo baasan insha Allah isin maamulkiin ciidanka may baaski hirima si simaana sin wadan ganacsan tan kale may bootan oo taliyaha sheegiyo una deegaanka may boo ahmid gaare may boo haya ningley dareemo korno ulaasidii dhibaatooyin fara badan oo la hamar dareemo korno insha Allah may gaaran in ma dhibaatooyinkaas la ka baaha may boo insha Allah ya ya fadaan isin may faan isin ma dhibaatooyinkaas si la ka baafadi ne la qaadan faan insha Allah marka dareemka may bahelo ganacsi la kajar oo isin may mashruuc isin koyni waan raala hada may kuriye mar gudoon gol kuriye assalamu alaykum
way buha ini deegaanku dadkii lahay inta ladan hoob deegaanka dadkii lahay in inta lana tala humaantun leeyla kajare tala humaantun hoob la kajaroon lanka dhibaatayo oo dhibaatada deeras dhibkaha hooseedo ge kastana meel raay dhibka salka ka hayo qofka deegaanka nagde ini caafimaad darro ha ziyaado ini walbarashilaan ha ziyaado aqoon darro ha ziyaado oo cadowkan boodka siinsurun owlaadiin isticmaalan ini isqaraxyan hob isin go'aansateen lansiinku reebo kormale laakiin farmiinta manay baaqadaas farmiinta manay baaqadaas inid wala laka jara iyo wala isin meela raaymeelo arrinta ku dareerta isigna shibku etiin galnya isa saarateen mustaqbal xumo eta nolol xumo eta horumarna alla hayna dib u dhac wiinsiinku kooyo ida nasiib darro innagadaas intaasoo u mud eh inta isla surun hooskun oo suuq hoolad bese intaas umuda ilaahay siinka makaniyeyka roogdaan ini kuriito maylaraay danlahayna dalkun in roogi doogna salkana ka haayaan fikir meel kale laha kumiin guri dhibaatiyo sheenan raallo unkunaga tashib ku ertan barra kumaalagna owlaadiin laka gubow ehelkiin laka gubow lanki hiraabto lanko kala salaame laka gooryow هبلو لا غوريه لتين شبابكو ايتي برن ادي لا غوريه si xornimo ee dadnimo ee madagin kor anteegay in ka noolatan go'aansada hobis intaasan go'aansana erig moora ka jaraha la bihraabto leeyli siibe tayada ka qanac ariid isin hob la bihraabto leeyli siibe ka qanacsan ka qanacataas muhiimadda dadka meelkala siingu koy walma siin qobadaayaan in isin wal qobsatan in isin iska talagalan cadowga isku dhiceedan si mayla reynadaame ka noolatan bii nadiifa si ummadin hela nolol caafimaad le dadkin helan walbarasho horle oo mayla raaytayile helan isin go'aansada kortan wal dadkalaasiin min guuriye masiisheenan masin anfacaayan maan meelmisi diirsiyaayan muhiimadda أول هو سلك بوليس مجرد سلك بوليس لا سوبيا تلي بوليس والدورتان تليها بوليس كاسيت مهم الشعب كاس إيه عيدن كاس إن إسكهير والله ولا جت تبدا عشان إن بوليس كين شقدان هو بوليس كين شقدان فكر كاسيت وال جود بيس نظام كي قدام بويد ديره ولا لو كبد لكره مركا إيه ما سنتين جو آمد اسم سين ليالا إني ما إلا راي لا تانو كركولي بدل كسارة تانو نبان كليل هايسدو دكوري تغيير يرلي لكرورو geekasta mayla raagsi nanaab dorre iyo dadnimo dorre eh lay dadkaasayta liin hoggaansanaada idan nasiib dorro siinka nagadaas walwiinku beddela dadniman jehaysada dalkiina xoraysada si nadiifa ka noolada idan mahadsantiin dirna iyo oo na wehliya taliyaalka ciidamada dhammaantiyo baarlamaanka saraakiisha oona shal reeban maamulka degmada iyo gobolka arrimo inta la handeerina walay haytay muhiimadiiyo sidii saldhig booliiska ee liinku furo fadi deegaanku alxamdulilah geeka ciidamo booliis ee la sheeni ilaahay kafuur raxiimkaana wali weydiisadaan inayo nagadan hani bulshadii on shaqeeya inayo nagadan ilaahay weydiisadaan wali kale faraane inayo shacabka ku badbaadiyaan nimankan cadowga oo dhibaateynta iyo leelo iyo ballaqada iyo ka wadaan dhammaan ciidamada booliiska iyo haan booliiska gaarka iyo haan xoogga dalka soomaaliya oo ka wada sugan deegaanadan sidiiyo andifaaceen dalka inay hor ansii lama laabaan cadowgana keliya leenka fadhina deegaanku goobgaduud horliin dhagaago meeloyo dhuumalaysiga iyo kama maraayan isan seetan yasinku rajeen walaysin rajeene guul insha allahu saldhigna wala in rajeene inuu sanagada saldhigilka barwaaqow eed eedaan kama hadnagaana dhammaan saraakiilla ilaahayna wala weydiisadaan ini cadowgun dadka ummadun soomaaliya dhibaateeyey nabadna anfadaane wali isu fadaw buliin ogayna aadayo aawsho boobahayo hiraab walba jilintay inteegino inay isan dadka huqubatan eedayeedana siin kama hadnaga
electronics stationery and cosmetics saldhigii baahidaada surankaa dumarayday suubaneey ma taqaan hadalkaaboo waxba soo heesi kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqaysaani iigu tilmaan sahl electronics stationery and cosmetics haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahl electronic stationery and cosmetics waxyaabaha aad ka helaysiin bulshada waxaa ka mid a sida qalabka electronics iyo stationery oo ay ka mid yihiin combyuter h b acer tushiiba iyo iyo mobilada noocyadooda kala duwan not for not three not five iphone four iphone five iphone six iyo samsom galaxy noocyadiisa kala duwan waxaad ka helaysiin sidoo kale sahl electronic rintijaro jif iyo joog sida dhalooyinka tiiviyada oo la yar iyo weyn mashiinka maaqlada dhagooliyaasha makiinada dhiigga sokorta iyo tandhiikarka kosmatikiska aad heli doonto waxaa ka mid a barfuunada catarada sida shaali lingi romance habi one man show blue for women jesity on iyo off iyo waxyaabaha kaleo dumarku ay isku qurxiyaan sal electronics and stationery cosmetics waxa ay ku taalaa bartamaha magaalada beedhabo kasoo horjeedka dabaqa sare
idaacadda warsane magaalada baydhabyana dhugunsi aytan dhegeystayaal qaybood dhexe ee kulunku warsan yahay sidiirni qodobka kale ee kulunkuna kafiran waliba uusan nagdeeya magaalada jowhar waliba geekasi rasmi aan ka gabagabeeyey doorashada xildhibaanada minka hoose ee baarlamaanka soomaaliya qaybtii hirshabeelle mateli doonta welina xildhibaanadii geeka habahii iyo weliba guddiga doorashooyinka oo suuna sharaxow qaabka doorashadii aan gabagabaayeen andhiday sida tan
bismillahi raxmaan raxiim waa in salaamayaa musharaxiinta korjoogayaasha beebiyaha sharaftale iyo musharaxiinta waxaa halkan ku tartamayey beesha jidle waxaana tartamaya musharaxiin kale ah maxamed cabdulaahi xasan nuux iyo hinde cabdullaahi cumar maxamed cabdullaahi xasan nuux wuxuu keenay afartan iyo shan cod hindo cabdullaahi cumar waxay keentay shan cod isugeynta guud waxay ahayd konton wax allaaba ma jiraan dhammaan ardada waa codaysay waxaa u gudbay waxaa u gudbay musharaxnimada laba kun iyo lix iyo tobanka laba kun iyo labaatanka maxamed cabdullaahi xasan nuux waxaan ku soo dhawaynayaa hinde cabdullaahi cumar in ay walaalaheeda wax yar oo salaamaya waxaan u hambaleynayaa walaalkay maxamed xasan cabdulaahi nuux hambalyo hambalyo hambalyo walaal
hadda waxaan ku soo dhawaynayaa xildhibaan maxamed cabdullaahi xasan nuux
بسم الله الرحمن الرحيم إن وهرين وحان أنا هم بليان هيا كدي دورشوينك iyo dhammaan cid kasta oo ka qayb gashay hirgelinta doorashada iyo muxuu ahaa ergadii inta badan u dulqaadan haysay sugitaanka doorashadanada iyo dhammaan waxaan uga hambalyeynhayaa ugana mahadcelinhayaa dhabaradayga iyo dadaalka ay sameeyeen muddadii hawshan aan ku guda jirnay waxaan aad ugu faraxsanahay guusha quruxda badan iyo deganaanshaha iyo sida wanaagsan ee hawsha noogu dhacday waxaana rajaynhayaa inaan noqon doono mustaqbalka haddii la yidhaahdo kuwa dalka iyo dadkaba wax wanaagsan u horseedi doona waxaan isleeyahay gadaal ayaanu u sheekaysan doonaa inta ugu horreysa waxay tahay hambalyadaas aan kala qaybgelayo dhammaan asxaabta iyo kulli waxaana runtii uga hambalyeynhayaa maamulka hirshabeelle arrintan hirgelinta doorashooyinka dadban runtii dhabaradayga ay sameeyeen iyo dadaalka ay sameeyeen shacabka iyo madaxda dhammaan iyo guddiga doorashada ha noqdo kan federaalka iyo ha noqdo muxuu ahaa kan dowlad goboleedka hirshabelle labadaba miidiyahana sidaad uga qayb gasheen wanaaggaas aad baan idinkaga hambalyeynhayaa dhiirgelinta iyo horumarka dowlka abtuladiin ama amniga iyagana sidoo kaleeto aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynhaya waad mahadsanta
meeshan waxaa ju- fadhiyo ergo carab soomaali la yidhaahdo waxaa meeshan ku tartamaayo cabdicasiis saalax armaan iyo jamiilo maxamuud maxamed cabdicasiis saalax armaan wuxuu helay afartan iyo siddeed cod jamiilo maxamuud maxamed waxay heshay saddex cod sugeynta guud waa konton iyo koow wax cod oo halaabay ma jiraan haddana waxaan ku soo dhawaynayaa jamiilo maxamuud maxamed
شرح لتسمعي عبد العزيز صالح عرمان si cadaalada ayaa waanu ku qanacsanahay codbigiisa dhacday waana u hambalaynayaa walaalkay cabdicasiis saalax armaan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آه، دمان وحان أمهد علينا يا آه، مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا مدن حسن الشيخ محمود آه، رئيس وزارها آه، فدرالك عمر عبد الرشيد gudoomiyaha baarlamaanka sida wanaagsan oo dimuqraadiyadda leh iyo madaxweynaha hiir shabeelle cali cosoble sida wanaagsan oo ay u hirgeliyeen iyo iyo guddiga doorashada guddiga doorashada dadban ha ahaadan fiid eh, siid runtii eh, sida wanaagsaneed ay eh, maamul goboleedka hiir shabeelle ay uga qaab qaadatay doorashada dadban sida wanaagsan oo dimuqraasiyadu ku jirto runtii waa idiin mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa ergada ee intii i dooratay iyo intaan i doonanba insha allahu tacaala isku siyaa iskugu shaqayn doonaa aad iyo aad aad umahadsantihiin waana idin soo dhaweynaa insha allahu tacaalaana waxaan ku dadaalayaa eh, baarlamaanka cusub soomaaliya inaan qayb eh, fiican wanaagsan oo sharaf iyo wax walba leh inaan eh, aan aan aan ka qaato iyo si daacad eh iyo oo xaqa ku jira cadaaladda inaan ku shaqeeyo aad iyo aad aan idinkaga macdalinayaa waa mahadsantihiin salaamu calaykum
soo dhawaada meeshan waxaan kusoo gebagabaynayaa in ay halkan ka soo baxeen sideed iyo toban xildhibaan soddon iyo sideed xildhibaan oo ka soo baxay hirshabeelle magaalo madaxda jowhar ilaahay waxaan uga baryayaa xildhibaanadaas xilka ay qaadeen in ay dadkooda ku anfacaan ayagana ilaahay ha barakeeyo taas ayay iga eg tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم waxaa farxad weyn maanta noo ah inaan soo gebagabayno doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka qaranka En, eh, maanta waxaan soo gebagabaynay run ahaantii en, eh, siddeed iyo soddon xubnood oo baarlamentary ah ee loogu talagalay ama en, eh, ka yimid en, hirshabeelle waxaana soo bilaawnay lix iyo tobankii bishii eh, eh, kow iyo tobanaad maanta oo ay taariikhdu tahayne en, tobanka bisha laba iyo tobanaad waa soo gebagabayni waxaa ilaahay mahadiis ah labada kursi oo ugu dambaysa ee si sareexa leh ee dimuqraadi ah en, loogu doortay maanta ayaa farxad weyn i gelisi oo ay gebagabadiina tahay weliba iyadoo gebagaba ay tahay ayaa waxay dhacday maanta inay si oo dimuqraadi ah laysku doorto waxaana ku kala guulaystay en, eh, maxamed cabdulaahi xasan nuux iyo cabdicasiis saalax carmaan aadaa umahadsantihiin wabilaahi towfiiq
doorashadii xildhibaanada minka hoose ee baarlamaanka hirshabeelle ha ku bahaay oo geedkasi rasmiil aan gabagabaayey dhugunistaaasan dhegeystayaal dhinaca kale magaalada muqdisho leba ku dareere doorashada xildhibaanada minka hoose ee gobolada waqooyi uma tala doono baarlamaanka cusub geedka doorashada iyo dhiidi magaalada muqdisho ku dhiidi waliba qaar ku tirsan musharixiintii tartamaasi oo lukurooyi iyo sheegana in iyo hayti doorasho musuq maasuq iyo hayti farxaan xidig oo eh fanaan soomaaliyeed isla markaasna xiligan ee musharax markaasna tartamahay kursiga baarlamaanka ee soomaaliya oo geedka tartan galay waana la kubaday weliba uu sheegay in ergidii isa shandhadii meelle iyaan ahayn ergidii rasmiga hayti
ergada aniga hal qof baa la iigu daray ee marka waxa weeyaan ee, aniga waxaan filayey oo cadaaladda inay dadku u hiiliyaan een, qoladan la soo wada qortay oo dhan waxa weeyaan qoryaa lagu qabtay magaalada ma joogi kartiin baa la yidhi nin hadda ka hor shabaab sii daayey oo xabsidaayin lagu xukumay ayaa qoriga isticmaalay oo aniga ii isticmaalay oo suldaanka u isticmaalay oo dadka u isticmaalay waxa weeyaan maanta dalkan argagixisaa joogta waa dadka waa la argagax geliyey ee, waa inigaa arkaya dee waxa weeyaan aniga waxaa si gaara laygu sameeyey haba yaraatee ergada ismaan arag ergada totally ismaan arag mee goor la qoray goor la sameeyey war uma hayo intii hore suldaanku waan kula socdaa buu lahaa saacaddii u dambaysay ayaa qori lagu qabtay aqal baa la geystay waxa- sidii ergada aanu u qorannay waa la bedelay erge oo isagu wato ayaa la wada qoray magaca ka waran magaca ee meesha looga dhawaaqayo axmed cali faahi axmed cabdi faahiye waxa weeyaan waa magacayga farxaan xidig baan ku magac dheerahay marka magaca aan baasboorka ku haysto weeyaan marka magaca aad maqlaysaan waa axmed cabdi faahiye marka waa farxaan xidig doorasho maahina doorasho qaldan baa dhacday een, bahashana waxa weeyaan laakiin farxaano waxaa la isweydiinaya adoo og intaan ay baasha tahay ayaa lacag bixisay oo aad weli kusii adkeynaysaa inaad aad aad tartanto maxaa marka kugu qasbaa intaas oo dhan aad oo inay dadkaygu quality leeyihiin baan moodaya inay dadkaygu qiimo leeyihiin oo ay u hiilinayaan cadaalad darrada dhacday inay ii hiilinayaan baan moodaya dee se to kuma aan tala gelin oo inaan idhaahdo ma galayo waa sharaf xumo ee, se waxa weeyaan anu dalka- dadkayga ayaan moodaya dad maaragtay qalb- qalbigoogu fiican yahay dad maaragtay aanan loo hanjabi karayn marka way wada baqeen sheekadiisa marka nin kula tartamayay waxa uu bixiyey soo ma Ah, lacag badan lacag badan badan ayuu bixiyey meesha hadii lacag maxaa ula imaan weyse de anigu anigu waxaan ula imid quality darnimadayda iyo shakhsiyadayda iyo fankayga iyo wadannimadaydaan la imiday marka ninkii xalay waa la qabtay shalay waa la qabtay dawladdu way qabatay waa la xidhay haddana waa la soo daayay marka meel sare ayay ka socotaa waana sheegi doonaa meesha ay ka socoto hawshan waxaan u gaa- u eedaynayaa ninkii shabaab hadda ka hor sii daayey ee xabsidaanka lagu xakumay oo cabdibuur la yidhaahdo ninka ka shaqeeyey ee odayga handaday ee shicibka handaday ee aniga handaday video baan hayaa oo oo caddayna isagoo qoryo laygu hayo oo ciidankii la ii adeegsanayo
koox ku mid ee musharaxiintii geekale ku guulaysadii oo doorashadii geeka muqdisho ku dhiiday dhaliiliya kaas ahay dhegeystayaal guud ahaan beedkaaseen dambeeyey barnaamijkii kulanka warsan ee idaacadda warsan hamiidnimadan kula dareeteen barnaamijka weli baa saaray mukhtaar sheekh aadan dalmar anoo cabdullaahi nuur aadan jecel weysan dirisiyaay saalax cali maxamed qays ee barnaamijka farsameeyey antuuna barnaamijkan koolamada dhibanka kulmaana dhammaantaana oo isku duuban weliba siin ku tabaana sidaas iyo nabadgeliyo saas oo kale weliba guud ahaan meelanguna hakaafmiya